wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta magaalada kismaayo ku qabatay xuska maalinta munaasabadda lagu xusayey maalinta biyaha adduunka munaasabaddan waxaa soo agaasintay wasaaradda waxaana ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mida golaha wasiirada jubbaland xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland guddoomiyaha gobolka jubbada hoose guddoomiyaha degmada kismaayo iyo qaar ka mida mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha dowlad goboleedka jubbaland cabdi xuseen barake ayaa sheegay in wasaaraddu dadaal weyn ku bixinayso inay baahida biyaha ee ka jirta jubbaland ha qabtirto hal qodob oonan aada looga sheekaynin oo aan rabay inaan dhammaan madaxweynaha iyo dhammaan golaha wasiirada iyo dadweynaha intiisa kale aan aada uga xog waramo waxaan ku faani karnaa wakti badanna aan gelinay human capitalka dadka bini aadanka wasaaraddan waxay leedahay dad ama injineero biyo kuwa koronto technicians dadka biyaha ku takhasusay agab biyo dad curin kara fikradaha biyaha shaybaarkan oo inta badan laga sheekeeyeyba onan hadda rabin inaan dib ugu noqdo iyada oo lasii ballaarinayo wakaaladda biyaha siday uga qayb qaadan lahayd kaalin muuqata keliya kismaayo maahe inay ka baxda kismaayo oo ay tagto degmooyinka kaleeta ee jubbaland oo hadda already uu bilowday xiriirkii iyo saaxiibtinimadii iyo wada shaqayntii marka waxaan inta badan waqti gelinaa in la soo saaro dad taya leh oo ka shaqayn kara mashaariicdan iyo howlahan biyaha oo aan ka shakeynan dhanka kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamuud sayid aadan ayaa madaxda wasaaradda biyaha jubbaland ku boogaadiyay dadaalada ku aadan sidii dadka reer jubbaland ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ku filan waan u hambaliyaynaynaa wasaaraddan wasiir baraki uu hogaaminayo iyo wasiiradii hore hore usoo qabtay oo qoriisu dhiibka ahaa maanta halkaa ay wax marinayaan waa meel aad iyo aad loogu farxa weeye jubbalandna ay ku faani karto annaga dhammaan waxaanu nahay adeegayaasha shacabka nidaamka dowladnimada macnaheeda weyan waa adeega weeye markasaad arkaysaa xeerar baa la dejiyey haddii xeerarkaa lagu dhaqmo oo siyaasadda biyaha loo dejiyey hadday noqon lahayd xagga qiimaha oo shacabka inay qiimo jaban ku helaan hadday noqon lahayd xagga horumarinta biyaha iyo soo saaristooda hadday noqon lahayd siyaasadda nadiifinta biyaha oo ad arkayseen departmenta dhan oo gabadha aaminay hogaaminayso oo maaragtay biyaha baaritaankoodii tayintooda marka siyaasadahaas iyo xeerarka loo dejiyo o dhanna waxaa la rabaa in lagu dhex shaqeeyo oon dhinacna looga bixin